aad baad u mahadsan tahay bishii meey ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxaa mar kale xilka madaxweynaha dowladda federaalk ku guulaystay xasan sheekh kaasoo iclaamiyey duulaan ka dhan ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey dhacay weeraro badan oo cagmarin ah kuwaasi oo lagu laayay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana warbixintan insha allah kusoo gudbi doonaa weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa oo ay la kulmeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka muddada uu kursiga madaxtooyada ku fadhiyo xasan sheekh iyo khasaarihii lixaadka lahaa ee ka dhashay weeraradaas haddaan ku horeyno weeraradii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka waxaa weeraradii ugu cuslaa oo ay la kulmeen ka mid ah weeraro cagmarin ah oo labayo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labayo labaatanka lagu qaaday saddex xero oo ku yiilay deegaanka yasooman iyo beero yabaal ee gobolka hiiraan kuwaasi oo lagu dilay boqol toban iyo toddoba askari oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu soo furtay sagaal gaari sagaal iyo labaatankii bishii sebtembar ee labada kun labayo labaatanka waxaa dagaalo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka muuqokori ee gobolka hiiraan lagu dilay in ka badan soddon askari oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu dhaawacay shan iyo labaatan kale waxaana madaxyaweyntii dagaaladaasi lagu dilay ku jira cilmi hagar guure oo ka mid ah hogaamiyaasha maleeshiyaadka macawisleeda ee xasan sheekh andaraaska uu kala soo qaatay duulaanka wilaayaadka islaamiga lagu soo qaaday sagaal iyo labaatankii bishii juulaay ee sanadkii labada kun labayo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen xero ay maleeshiyaadka liyu booliis ee daacadda u ah xabashada etoobiya ku lahaayeen deegaanka caato ee gobolka bakool waxaana weerarkaasi lagu dilay in ka badan boqol iyo saddex askari shantii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxay mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro cagmarina ku qaadeen xero ay maleeshiyaadka liyu booliis iyo xabashadu dhisatay ku lahaayeen deegaanka yeed ee gobolka bakool waxaana weerarkaasi lagu dilay saddex iyo lixdan askari shan iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkii labada kun labayo labaatanka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina kula jirmaaday xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka qaayib ee gobolka mudug iyadoona lagu dilay saddex iyo afartan askari laguna dhaawacay konton iyo kow kale waxaana intaa dheer oo weerarkaasi lagu soo furtay shan gaari hub iyo sidoo kale agabyo ciidan isla bishii nofembar koob iyo tobankeedii ee labada kun labayo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan waxaana weerarkaasi lagu dilay kow iyo soddon askari halka lagu soo furtay hub iyo saanad milatari sanadkii labada kun labayo labaatanka wuxuu ahaa sanadkii u weerarada badnaa tan iyo markii uu bilowday duulaanka ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxaana warbixin ay daabacday xarun lagu magacaabo africa center lagu sheegay in saddex iyo labaatan boqolkiiba ay kordheen weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna diiwaan gelisay laba kun shan boqol konton iyo saddex weerar oo dhacay sanadkaas iyadoona xarunta tirada dhimashada ee weeraradaasi kasoo gaaray shisheeyaha iyo dowladda federaalk ku sheegtay lix kun laba boqol shan iyo labaatan askari lixdii bishii janawari ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xeero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka hirowlagaab ee ku yaala gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraan koob iyo soddon askari oo shan ka mid ah ay saraakiil yihiin ayaana lagu dilay weerarkaas halka lagu gubay sideed gaari shan kale iyo toban neef oo geel ahna waa lagu soo furtay sanadkii xigay ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaa isna dhacay weeraro ballaaran oo lagu laayay boqolaal ka mid ah ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka iyo kuwa dowladda federaalka waxaana weeraradii ugu waaweynaa ee dhacay ka mid ah weerar xooggan oo cagmarin ah oo toban iyo toddobadii janawari ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka lagu qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay saddex iyo lixdan askari oo ay saraakiil ku jiraan saraakiisha halkaasi lagu dilayna waxaa ka mid ah taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee saldhigga xawaadley kaasi oo lagu magacaabi jiray corneel abshir maxmuud shataqey sagaal iyo tobankii bishii abriil ee labada kun saddex iyo labaatanka waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah oo ku bilowday camaliyad nafurnimaha ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka budbud ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay konton halka lagu gubay kow iyo toban gaari isla bishii janawari labaatankeeda sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka subaxnimo jimco ah waxaa dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu dhigbixiyey ciidamada dowladda federaalka kaasi oo dhaliyey khasaare leexaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa malxamadii galcad waxaana xilli aroor ah ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar kula jarmaadeen xerooyin ay saddex urur oo ka tirsan dowladda federaalka ah ku sugnaayeen ciidankeeda kuwaasi oo laba ka mid ah ay ahaayeen kuwa uu maraykanku tababartay ee bangaraf iyo hal urur oo ahaa kuwa loo yaqaano gorgor ee uu turkigu soo tababartay ugu yaraan boqol konton iyo sagaal askari ayaa lagu dilay weerarkaasi kuwaasi oo ay ku jireen saraakiishii ugu muhiimsaneed ee ciidanka bangaraf waxaana ugu weynaa xasan tuure oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidankaas iyadoona dhammaan gaadiidkii xerada yiilay oo ay tiradoodu ahayd shan iyo afartan gaari ay gacanta ku dhigeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi uu isugu jiray qaar la gubay iyo qaar la kaxistayba kow iyo tobankii bishii februaayo ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka xilli aroornimo ah ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar cagmarina ku qaadeen xeryo ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka sabiid ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose waxaana weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan soddon iyo sideed askari isla koow iyo tobankii bishii februaayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka xilli duhurnimo ah iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar cagmarina ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay shan iyo afartan askari uu ku jiro taliyihii watay ciidanka oo lagu magacaabi jiray burhaan cabdulaahi afar iyo tobankii bishii mey ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa kamiin isku bedelay dagaal toos ahay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar ka tirsan kuwa uu maraykanku tababartay ee bangaraf kula beegsadeen deegaanka sabansabley ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana dagaaladaasi lagu dilay toddoba iyo labaatan askari oo ciidankaasi ka mid ahaa lix iyo tobankii bishii mey ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu qaaday ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka waana weerarkii taariikhda galay ee ciidanka uganda ee qaybta ka ahaa shisheeyaha lagula beegsaday magaalada buulamareer oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose aroornimo jimco ah guutooyin ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u daatay xeriyihii ay askarta uganda ku lahaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose kadib camaliyad nafurnimo ah oo lagu daafuray weerarka iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan laba boqol oo ka tirsan ciidanka uganda afar maalmood kadib weerarkii buulamareer oo ku beegan soddonkii mey labada kun saddex iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xeero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud iyadoo ciidamo gurmad ahaan ugu soo baxay deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheerna uu qabsaday weerar kamiina waxaana weerarka cagmarinta ah iyo kandhabagalka ahba lagu dilay saddex iyo toddobaatan askari oo askartaasi saddex iyo toddobaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan weerarada cagmarinta ah ayaanan ku koobnayn gobolada dalka balse waxaa muddada uu xasan sheekh ku fadhiyo kursiga madaxtinimada ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro cagmarina ka fuliyeen gudaha magaalada caasimada ee muqdisho waxaa weeraradaasi ka mid ah weerar xilli habeen ah oo ay taariikhdu ku beegneed labaiyo labaatankii bishii agost labada kun saddex iyo labaatanka lagu qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu dilay sagaal iyo toban askari halka lagu dhaawacay toban iyo toddoba kale lix iyo labaatankii bishii agosto sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay weerarkii taariikhiga ahaa ee lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waa malxamadii caws weyne oo lagu dilay in ka badan boqol toddobaatan iyo sideed askari weerarkaas ayaana wax badan ka bedelay wadcigii ka jiray saaxada wixii ka dambeeyay dagaalkii caws weyne ayay ciidanka dowladda federaalka ah waxay bilaabeen inay kala firxadaan tan iyo maanta inuu dagaalkaasi wuxuu ku noqday murugo ku taagan dowladda federaalka oo aan marnaba ka go-aynin tobankii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen saldhiggii askarta dowladda federaalka ee degmada awdheegle ee ka tirsan shabeellaha hoose waxaana weerarkaasi lagu dilay konton iyo sagaal askari shan iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay toddobaatan iyo kow askari kuwaasi oo u badnaa ciidanka maraykanku tababartay ee loo yaqaano bangaraf toddoba iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyeen weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado shisheeye kusoo duulay dalka gaar ahaan ciidanka dowladda xabashida etoobiya weerar culus ayay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar ka tirsan xabashida etoobiya oo ku socdaalayay deegaanka booco ee dhaca duleedka degmada rab dhuure ee gobolka bakool waxaana weerarkaasi lagu dilay laba boqol afartan iyo sagaal etoobiyaan ah afartii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kala hortageen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka gaadaay ee ku yaala duleedka magaalada wasiil ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay toddobaatan iyo kow askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasi uu ka mid yahay korneel cali naasir cabdi faarax oo ahaa taliyihii hogaaminayay ciidankii la weeraray saddex iyo labaatankii bishii januari ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka waxaa ciidanka xarakada muja mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarina ku qaadeen shan saldhig oo ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen gudaha iyo duleedka deegaanka caad ee gobolka mudug kuwaasi oo lagu dilay boqol kow iyo sagaashan askari halka lagu soo furtay dhammaan gaadiidkii hubkii iyo agabkii milatari ee yiilay xeryahaas saddex iyo labaatankii bishii maaj ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ah ka samaysteen deegaanka busley oo dhaca nawaaxiga mandaqada jaziira ee duleedka magaalada muqdisho waxaa weerarkaasi lagu dilay in ka badan konton iyo toddoba askari oo ay saraakiil ku jiraan waxaana ka mid ah saraakiishaas liibaan golcad oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka booliis militaaro sidoo kalena ahaa sargaalkii xukumayay xeradii cagta la mariyey lixdii bishii abriil ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah iyo camaliyad nafurnimo ah la beegsadeen xeryo ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weeraradaasi lagu dilay saddex iyo toban askari halka lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale sideedii bishii juun labada kun afar iyo labaatanka waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen xerooyin ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana weeraradaasi lagu dilay konton iyo sagaal askari oo ay ku jiraan saraakiil muhiim u ahaa duulaanka uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayadka islaamiga ah tobankii bishii juulaay ah ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar la beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland kuwaasi oo ku sugnaa duleedka deegaanka buule xaaji oo gobolka jubbada hoose waxaana weerarkaasi lagu dilay kow iyo soddon askari iyadoona lagu soo furtay afar gaari hub iyo agabyo milatari laba iyo labaatankii bishii juulaay labada kun afar labaatanka waxay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin weerar cagmarina ku qaadeen saddex xero oo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ku lahaayeen deegaanada kale ah harboole buule xaaji iyo mido oo wada dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaana weeraradaasi lagu dilay kow iyo toddobaatan askari saddex iyo tobankii bishii agoost labada kun afar iyo labaatanka waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen xero ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee dhaca duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay toddoba iyo labaatan askari lixdii bishii oktoobar ee labada kun afar labaatanka waxay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin weeraro ku qaadeen askari isugu jiray sheeya dalka kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka oo dhaqdhaqaaq ka waday deegaanka geerile ee dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan kale waxaana laba maalmood ka hor weeraradaasi dagaalo ka dhacay deegaanka winiile ee isla duleedka degmada ceeldheer lagu dilay saddex iyo toban askari halkana lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale lix iyo tobankii bishii oktoobar labada kun afar labaatanka waxaa mar kale dagaalo culus ay ka dhaceen deegaanka geerile oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana dagaaladaasi lagu dilay lix iyo soddon askari halka lagu dhaawacay kow iyo soddon kale lixdii bishii nofembar ee sanadkii labada kun afar labaatanka waxaa dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada beerxaani iyo janaaya cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo dagaaladaasi ayaana waxaa lagu dilay ugu yaran kow iyo konton askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland halka lagu dhaawacay toddobaatan kale waxaa intaa dheer oo dagaalada lagu soo furtay hub ay wateen ciidankii la beegsaday labaatankii febraayo labada kun shan iyo labaatanka dagaalo culus oo ay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkawthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay in ka badan sagaashan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol kow iyo toban kale iyadoona dagaaladaasi lagu qabtay tiro maxaabiis ah waxaa ugu dambeeyey cagmarintii ka dhacday magaalada balcad sideed iyo labaatankii shacbaan sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada amaba toddoba iyo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka weerarkaasi waxay ciidanka mujaahidiinta kula wareegeen dhammaan saldhigyada iyo xarumihii halkaa ku yaalay waxaana dhimasho iyo dhaawaca dowladda federaalka uga noqday saddex iyo labaatan isugu jira askar iyo saraakiil sida lagu xaqiijiyay war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoona mujaahidiinta ay xabsiga kasii daayeen dad u xirnaa dowladda federaalka intani waa weeraradii cagmarinada ahaa kuwooda ugu waaweyn ee dhacay inta uu xasan sheekh madaxweynaha ka yahay dowladda federaalka waxaana xusid mudan in muddadaasi ay dhaceen weeraro badan oo iyagana khasaarooyin lixaad leh lagu gaarsiiyey dowladda federaalka